barnaamijka dhallinyarada maanta
ciid wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan v o a somali com
waa axad shan iyo labaatanka bisha juun sannadka labada kun toddoba iyo tobanka waana kowda bisha shawaal ama soonfur sannadka kun afar boqol sideed iyo soddonka ee hijiriga idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaannu idinku haynaa warbixinno ciidda ku saabsan iyo magaalooyin kala duwan
marka horese dhegaystayaal ciidda waxaa ka horeyn doona warkii dunida
saaxib magaalada maanta jooga dee baabuur ma socon laakiin dadka nin walba lugtiisi buu maalayey hase haatee dadku dee farxad ba ka wada muuqatay qof walba dee asxaabtiisii uu la baashaanaya waa tahay haatan waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo ka horeyn doona warbixinnada aannu munaasabadda ciidda idinkaga hayno
waa tahay dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan qodobo kala duduwan oo aan ugu talagalnay maalinta munaasabadda ciidda oo ka imaanayo deegaano badan oo kala duwan ay soomaalidu kuga dhaqan yihiin haddii eebaha awoodda la yidhaahdo laakiin marka ugu horreysa waxaanu u gudbaynaa waayahay jaamacow aan ku bilowno warkii dunida ee saraakiisha dowladda baakistan ayaa sheegay in qarax ka dhashay booyad kuwa shidaalka qaada ah oo rogantay axaddan maanta ah ay ku dhinteen ugu yaraan boqol iyo saddex iyo labaatan ruux oo halka uu shilku ka dhacay ku soo xoomay si ay u dhurtaan shidaalka qubanayey dowladdu waxa ay sheegtay in siddeetan kalena ay shilkaasi ku dhaawacmeen booyaddu waxa ay ku socotay waddada highweyga ah ee magaalada karaashi ee ku taalla xeebta dhinaca koofureed kaga toosan magaalada lahoor ee caasimadda u ah gobolka bunjaab kadib markii darawalkii kaxaynayey uu xakamaha waayey taliyaha booliska gobolkaasi raja rifcad ayaa sheegay in markii ay booyaddu qallibantay ay dadka degan tuulo meesha ku dhow oo la yidhaahdo ramsambuur jooya ay ku soo yaaceen iyagoo sitaa caagado iyo weelal kale waxaanay inta badan dadku goobta ku yimaadeen mootooyin iyagoo durbadiiba bilaabay inay dhurtaan shidaalkaasi qubanayay ilaa iyo hadda lama garan waxa keenay qaraxa ka dhashay booyadaasi shidaalka siday ee rogantay musiibadanina waxa ay ku soo aaday maanta oo loo dabaaldegayo munaasabadda ciidda soonfur iyadoo waddooyinka ay xilligaasi aalaaba cidhiiri yihiin sababo la xidhiira dadka oo guryahooda ka soo baxa si ay eheladooda iyo asxaabtooda u booqdaan gobolka dhaca koonfurta galbeed ee dalka shiinaha ee shanjan ayay shaqaalaha gargaarka degdega ahi ay isku dayayaan inay badbaadiyaan dad uu dhul la go'ay saraakiisha dowladda ayaa sheegaysa inay ugu yaraan saddex iyo sagaashan qof la la'yahay kadib markii uu dhul la go'ay dad ku nool tuulada shinmo ee deegaanka maaw saddex qof oo marwo seygeedii iyo ubad ay dhaleen isugu jira ayaa nolol lagu gaaray oo la soo badbaadiyey kadib markii uu gebi ku habsaday qayb tuulada ka mid a islamarkaasna uu burburiyey ugu yaraan afartan guri hase ahaatee ma jiro cid kale oo nolol lagu helay ilaa iyo hadda shan iyo toban meyd ayaa laga soo saaray xaafadaasi oo keliya sida ay dowladdu shiinuhu sheegtay dad ka badan saddex kun oo qof ayaa ka qayb galaya gargaarka isugu jira dabiibka iyo soo badbaadinta dadka la la'yahay dadka gurmanaya ayaa isugu jira ciidanka xoogga booliska iyo dadweynaha duhur wanaagsan ciid wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada maanta iyo ciideeni aanu ku horeyne waxaa dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso iyo munaasabaddii ciidda ay dadku isku dhex marayaan sidii looga ciidi lahaa magaaladaasi waxaa inooga soo tabinayo wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf salaada kadib ayaa dhallinyaradii faraxsanaa waxay idaacadda v o a u sheegeen inay tahay ciidan iid ka duwan iidihii hore waxayna salaan hawada u mariyeen eheladooda iyo weliba qaraabadooda bushra maxaa aadan haye bushra bal iidan ka waran maasha allah ciid wanaagsan aad iyo aad ayay ugu wanaagsan tahay farxad baanu ku idnay alxamdulilah ilaah ayaa mahad iskale
bal waxay ga warantaa iidii hore iidan maxaa is leedaha farqiga udhexeeya farquweyn baa u dhexeeya maasha alla horta idii horen dee maasha alla bay ahaayeen idaha kan iida tanan aad bay u wanaagsan tahay jawigu degan yahay jawi yaro qurux badan baanu soo aragnay marka alxamdulilah
ee, walaal magacayga sheeg waayahay ee, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo halkan ee, idaacadda v o a waxjaanis ku siinaysaa iyo halka salaamaysaa waxaan salaamayaa ugu horeyn hooyadayda qaaliga ah warsan maxamuud muuse walaalahay dhammaan waan salaamayaa sidoo kale waxaan salaamaya habarteeda ugu qaaliga khadra maxamuud muuse abtigay maxamed maxamuud muuse siciid maxamuud maxamuud muuse waxaan salaamayaa caruurta aan habarirta u ahay fardowsa faarax Far- farax faarax felis faarax fardowsa faarax felis faarax cabdiwaduud cabdicasiis dhammaan waan salaamaya walaashida qaaliga ah deeqa faarax waxaan ku leeyahay iid wanaagsan wa kullu caam wa antum bikhayr aniga cawiil faarax bilaa laydhahaa waxaan ka mid ahay dhallinyarada een, soomaaliyeed kuna nool magaalada boosaaso gaar ahaan puntland waxaan dhammaan farxadda la qaybsanayaa dhammaan yacni shaqaalaha een, v o a gaar ahaan saaxiibkayga oo aan warka iga qaadaya een, waxaan leeyahay ciidde- ciideeda buraaqiya bashbash halkan saaxiib waxaan aada uga salaamayaa xaaskayga oo gaarisa ku nool iyo oo la dhaho raxme cabdi maxamed iyo gabadhayda ansal oo gaarisa ku nool iyo xaaskayga kale oo joogta baydhabo asxaabtayda baasha cumar ismaaciil aan salaamaya cabdirasaaq afrikaan salaamaya maxamed dheer aan salaamaya dhammaan saaxiibadaydii aan nairobi iyo xerooyinka isla joognay dhammaanna waan salaamaya asxaabtaydii adiga laftigaaga waan ku salaamaya muslimiintoo dhanna waan salaamaya waxaan leeyahay kullukum an- antum bilkhayr dhammaantood Waayahay, bal ee, magaalada haddaa soo martay bal ka waran ee, ciidda munaasabadda ee maanta boosaaso saaxiib magaalada maanta jooga dee baabuur ma socon laakiin dadka nin walba lugtiisi buu maalayay een, hase haatee dadku dee farxadba ka wada muuqatay qof walba dee asxaabtiisii wuu la baashaalayaa oo ciid wanaagsan baa laisleeyahay dhar qurux badan baa la wataa een, hase haatee dee wax yacni baabuur soconaya ma jirin qof walba lugtaasu ku falaashaya magaalada een, dee magaaladan amni baa hadda ka jiray dadku barwaaqiya bashbash maadaama aan magaaladan ay iska yar cidlo ahayd oo dee dadka ay naga wada yaaceen hase ahaatee alxamdulilah jawga aad buu u farax badan yahay waxaan dhammaan muslimiinta ku leeyahay ciid wanaagsan meel kasta ay joogaan Een, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wallahi lagama sheekayn karo nimco iyo barwaaqo iyo bashbash baa lagu ciiday Een, ciidan iyo ciidihii kale waa sem wax badan kuma kala duwana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waayahay ee, munaasabadda ciidda adigoo ka faa'iidaysanaya yaa jeceshana halka salaan waxa aan si gaara u salaamayaa hooyaday oo aad iigu qaaliya aanu maanta wada ciidnay waxaan salaamayaa faamilkayga eheladayda waxaan salaamayaa curadayda anfaal iyo hooyadeed iyo faamilka oo dhan Een, waxaan salaamayaa adiga iyo shaqaalaha v o eda dhammaantiin waxaan rajaynayaa sanadka sanadkiisana inaad bashbashya bur ku gaartaan insha allah bidmillahi alkariim Een, ciidan waa ciid ee, waa ciidul fidriga si weyn ayaa loo ciiday gudaha magaalada boosaaso mar aan soo dhex maray suuqa een, waxay indhahii qabanayaan caruur aad u faraxsan oo wejid laga dheehanaya farxad iyo raareen taasoo een, ay ku faraxsiiyeen munaasabadda een, ciidulfidriga Waayahay, ciiddii hore iyo ciiddan muxuu kala duwan yahay Een, yusufow een, dabcan een, ciidan iyo ciiddii hore waxaa u dhexeeya een, farqi weyn maadaama xil xaaga loo jiro een, gudaha magaalada boosaaso yaa jeceshana halka salaan Een, ugu horreyn waxaan jeclahay in halkan salaamo dhammaan een, bahda bahda bahda v o a iyo waxaan jeclahay een, hooyaday macaan batoloji macaale iyo aabey cabdiqaadir cismaan iyo waxaan jeclahay asxaabtayga la socoto oo ugu horeeyo maxamed cabdiqaadir een, xasan iyo saaxiibkayga sare ee liibaan cabdiraxmaan xasan iyo waxaan ra- halkan ka salaama adashaakalo muqdisho ku sugan yaa si gaara u salaamaysa marka yusufow dabcan waxaan si gaar u salaamayaa een, een, hooyadeed
ma jidhaa ee, saaxiibta oo kale inaad si gaara u salaantid maadaama ay ku dhegaysanayso Een, wallaahi yusufow een, haddeer een, ma dhihi karo qofta ayaa salaamayaa Een, inkastoo ay dadka iska badan yihiin maasanta si kastaba ha haatee maanta magaalada boosaaso ayaa waxaa looga ciiday si nabadgelyo ah waxaana soo gabagabowday awaamiirtii ka soo baxday taliska qaybta booliiska gobolka bari oo lagu joojiyey isu socodka gaadiidka inta lagu guda jiray tukashada salaada ciidda yuusuf maxamuud v o e boosaaso
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yuusuf maxamed dhegaystayaashana soo salaamayana dhammaantood annaguna waxaan leenahay jacfarow ciid wanaagsan ciid wanaagsan salaanta iyo hambalidana waanu ka guddoonnay midtaa lamidana waa u celinaynaa haatana weli waxaynu ku guda jirnaa jaamacow sidaa looga ciiday gobolka geeska afrika iyo wadamada ay soomaalidu ku dhaqan tahay ee ka baxsan dalka soomaaliya oo inoo soo socdo goordhow laakiin haatan aanu aadno dhanka iyo jamhuuriyadda jabuuti waxaa warbixintan goordhoweyd nooga soo dirtay wariyahayaga halkaasi nooga soo waranta sagal saciid faarax waxaanay ku eedeysaa sida halkaasi looga ciiday
ciid mubaarag laal magacaab jamiila layidhahdaan Ee, jamiila halkan waxaa jooga maasha allah adii faamigiinna bal ciidda ka warrama maanta ay u dhacday wallaahi maasha allah si fiican bay u dhacday ciid islaam ciid fiican si fiican bay maanta u dhacday maasha allah Ee, jabuuti dhaqan ahaan ciidda waxaa la sameeya cambaabur baa la cunaa saaka cambaabur maa cunteen haa ku haa maanta subaxa waraasay ciidda wada intaan bal cunay in kaleba ma cuno marka cambaabur waxaad ku cuntaan caano mise shaab maya caanana ku cuna caana gadhaadh kalba qof siduu jecel yahay dee qof caana ku cuna qof waxaa jira shaax iskaga cuna kalba qof walba la dooqiisa wey.
dad badan waxaa jira markay cambaabur maqlaan aan aan aan soo saari karin wuxuu ka samaysan yahay cambaabirku maxaa laga sameeyaa caadi ahaantiisa cambaaburta waxaa laga sameeyaa daqiiqda hadhuur yar een, huruudda huruuddiina hore caadiga cunto lagu karsan jiray xamaasuud toon iyo basal iyo khamuun
markaa sida laxooxa loo dubaa sida laxooda loo dubaa bacdina waa la rogaa waa la shiilaa
markaa baa lagu cunaa wixii Waxaa lagu cunaa sonkor hadaa doonaysa dad doonayna sonkor kii sonkor laana dee sonkorta kuma cuna kii laakiin sonkor lahayna dee sonkorta iskaga isticmaali karaan Ee, sidoo kale waxaa dhaqan ahaan la sameeyaa xaafadaha loo gegeeya haa jaarka haa waa haqa jaarku waa afartan aqal baa ilaahay ku weydiinaya afartanka aqal waajib inaad siisida weeyaan waxaa jirta xaafada aan haysan aanan goyn karin baa jirta waa waajib taasi waa daruuran marka ma laga yaaba adigoo cambaabur samaystay oo xaafad u geeyay adigana xaafad kale kuu keento way jirtaa haa xaafad aadoo samaystay xaafad kale ku keeni kartaa ood adiguna xaafad kale sii geyn kartaa waa dhici kartaa haa way jirtaa Een, halkan yaad ciid mubaarag ka leedahay waxaan ka leehay wallaahi umatal maxamedka oo dhan dhammaan halkay ku nool yihiin oo dhan islaamka iyo waxaan waalidadeeda waxaan salaamayaa iyo walaalahay gebi iyo wixii ummatal maxamed oo dhan islaam oo dhan meel kastay joogaan adduunka
annaguna sidoo kale ciid mubaarag ayaan ku leenahay Een, magacaaga maama masab musaf ciid mubaarag ciid mubaarag si fiican xaggeed gashaan yahay siis aan balbala balbala xaggan waxaa u timaada inaa ciidaan ma haa ciyaalka kula ciidiya walaalaha haa
Een, yaa xaggan doonaysa inaad ka tiraada ciid mubaarag Khad- maamada khadra aabbahay maxamed hooyaashay abtiyaashay walaalahay haabayaashay een, wala- walaaltay tas- tas ee dhashay iyo iyo macnuunahay dhashay iyo waxay dhashay iyo hooyamanino iyo haba- iyo idasaara i- iyo idasaara iyo inad in- iyo inad u shaqayso iyo iyo habay fraax iyo abtiyaashay ciid mubaarag ciid wanaagsan magacaaga ugu horreyn maryam ismaaciil maxamed mare maxaad ku cunaysaa maanta
waa buluug cadaan iyo roos okay een, eh, xaggan waxaa u timid asxaabtada inaan la ciido ee bal ciidda iga waran iska fiican tahay aka cambaabur ma cuntay haa waa cuna
adoo cambaabur ma cuntay adoo cambaabur ma cuntay haya adiga magacaan nasr naasir ciid mubaarag ciid alcaafiya maxaad ku cunaysaa aduu ii sheeg suwaal haye duunwaaqa blin waa haa haye iyo iyo garan bulee haye saaka cambaabur oo cuntay haa sax baa cuntay saddex baa cuntay haa
okay haye ciid xaggee tegaysaa caawa mukaabriin ciid mubaarag ciid caafiya magacaa xamdiin xamse een, ciidda iga waran way fiican tahay xaggee tegaysaa caawa mukaabriin rugabiri oo kusoo ciyaaraysaan haa maxaad ku ciyaari doontaa talow Een, saaka maad cuntay eh, Cambaabur.
cambaabur haa waa cunay mise xabaad cuntay laba laba xabo cambaabirka maxaa laga sameeyaa qoosh maxaa maxaa laga sameeyaa qoosh waa abaasuud waa toon iyo waa toon qoosh abaasuud toon iyo iyo wax yaroo uruudiya naalo
yaa salaam saaxiibi waxaa ta salaamayaa saabi iyo odaya abbaa iyo cabdi
adiguna walaalahay baa ka salaamayaa iyo walaashay iyo seedigay oday nimca aabbaa ismaaciil walaashay idil maxamed diibaan xamse rooda raxma maryan anigoo maryana kulli faamiga haa kulli macalmucooyiday ku daro saaqa maasha allah
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sagaal siciid faarax oo inooga soo dirtay eh, sida looga ciiday magaalada jabuuti ee jamhuuriyaddaasi jabuuti dhegeystayaal ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale waa hagaag dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa munaasabaddii ciidda iyo sida loo ciiday magaalooyinka geeska afrika haatanna aynu eegno magaalada borama warbixintan waxaa nooga soo diray wariyaha v o eda haashim sheekh cumar god
munaasabadda ciidalfidri oo ka mid ah ciidaha ku weyn ummadaha islaamka meel kasta oo ay joogaanna u dabaaldegaya farxadda munaasabadda ciidda soon oo ah mid lagu weyneeyey dhammaadka bishii rabadaan ee muslimiintu soomanaayeen dabaaldegga munaasabaddan weyn ee ciidalfidri ayaan ka waraystay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada boorama sida ay u ciideen iyo dareenkooga
magacayga waan yaalla cali maxamed waxaan u ciidnaa si qurux badan oo farxad ku dheehan tahay waxaan isugu soo baxnay barxad weyn oo ku taalla magaalada boorama oo ay ku tukanayso bulsho aad u badan oo isugu timiday waxaanan leeyahay si qurux badan oo farxadi ku jirto ayaan u ciidnay maasha allah ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak munaasabaddii ciidda ee ciidalfitriga sidaad u ciiday farxadda ciiddase ka war asalaamu calaykum muslimiinta gaar ahaan dadka ku hadlaya afka soomaaliga aan salaamaya magacaygu cabdirasaaq maxamed axmed dhigtan arday ah jaamacadda camuud gaar ahaan kuliyadaha caafimaadka haddaan maanta dareenkayga halkan ka muujiyo aad baan horta u faraxsanahay waayo bulshadii dhannayd oo iskugu soo baxday meel fagaaro ah ayaan kula soo tukaday caafimaad baanu ku ciidnay dadka kalena waxaan u baryay insha allah inuu ilahay iyaguna saasoo kale inala ciideen waxaad ka warantaa ciidan iyo ciiddii hore ay ku kala duwan yihiin bas leedahay ciidihii hore waxay ku kala dugan yihiin ciidan ciidihii hore masaajidada lagu lagu tukan jiray laakiinse iminka labadii ciidid ugu dambeeyaba meel barxad oo garoon weyn ayaa laisku soo baxay ummaddii rag iyo dumar waaweyn yaryar meel baa laisku wada yimiday waa lagu wada ciiday saasay kaga dugan tahay kuwii hore ciidan ciid alfidri maantana munaasabadeedii halkan aynu ku ciidayno sidaad u aragtaa maadaamaad tahay wiil dhallinyara oo ku nool magaalada bal ka sheekee dareenkaaga iyo farxadda ciid alfidri marka horeysa waa magacaygu waa cabdiwaasif jaamac barre halkan maanta waxaan dareenkayga ka cabirayaa shucuurta inay tahay inaan aad u faraxsanahay maanta ciidu ay tahay bishii rabadaan oo rabadaan timahay rabadaan aad noogu fudud dadka muslimiinta markasta ay joogaan maantana aan ku iidana barxad weyn oo ah barxad laisku wada yimid oo nooga duwan tahay ciidan ciidiye kale nooga tilmaaman tahay maadaama aynu barxad waaweyn iyo yaryarba aan nagu wada nimin oon meel qura ku wada tukanay halkan waxaan ka salaamayaa oon jaaniska ka faa'idaysanayaa fursadda qaali aan ku haysto maanta muslimiinta meel kasta ay joogaan wa kullu caam wabitu khayr baan leeyahay waxaan leeyahay ciid wanaagsan bishaa bisheedana ilaahay farxad iyo rareyn hanagu gaarsiiyo adoo magacaaga ku bilaabaya bal ciidan sanadkan ee ciid alfidri iyo sida magaalada boorma looga ciiday dhallinyar ahaan bal ka sheeke alxamdulilah rabbilcaalamiin magacaygu waa cabdirasaaq saleebaan cali waxaan maanta si ballaadhan oo farxad iyo raynrayn ku jirto aan ugu ciidanaa magaalada weyn ee boorama dhammaan dadweynaha ku nool magaalada boorama waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr sanadkan sanadkiisa ilaahay farxad iyo khayr haynugu gaadhsiiyo waxaan magaaladan maanta aan ugu ciidanaa si ballaadhan dadku aad bay iskugu soo baxeen salaada ciidda waa la tukaday alxamdulilah dadka islaamka waxaanu rajaynayaa inuu ilaahay wax dhibta haysata ka dulqaado sanadkan sanadkiisana inagoo caafimaad qabna intii dhimatayna allah u naxariisto dhammaan waan wada ducaynaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin iminka halkan aad sawirra ku gelaysaan idinkoo dhallinyar fara badana muuqaalada iyo sawirrada aad qaadaysaan yaad ugu tala gasheen
dhammaan waxaan ugu talagalnay hadday noqoto dadka islaamka dadka soomaalida dadka qoysaska dhammaan asxaabta in cid walba ay aragto in la ciidayo oo farxad lagu wada ciidayo ka waxaad soo dhigi doontaan baraha bulshada oo aad asxaabtiinnin kale ee maqnayd iyo ma magaalooyinka kale joogtay aad kula wadaagi doontaan haa dhammaan iyaguba saasoo kalunbay usoo dhigayaan annaguna saamaanu dhiganaa si baraha bulshada loogu wada kulmo dadku inay farxad ku wada ciidayn lays wada dareensiiyo alxamdulilah baan leenahay ilaahay caafimaadka nagu soo gaarsiiya intaa xanuunsanasana allah caafi waxaad ku guda jirtaa inaad sawirro aad gashaan islamarkaasina maanta ay tahay maalintii ciidalfidri farxaddeeda bal ka waran adiga ciidda dareen nooc maa ayay ku samaysay dareenkaygu mid allana koobi karin weeyaan aad iyo aad ayaan u faraxsanahay magacayga marka hore waa siciid xasan khaliif waxaan galaa xaafadda jarskaxuur gaar ahaan magaalada boorima markaasi dareenkayga haddaan qiimeeyo waad ku aad u sarreeyo lamana koobi karo aad baan u faraxsanahay dhammaan ummadda islaamkana waxaan u rajaynayaa inuu ilaahay ciiddaa ciiddeeda uu ku gaadhsiiyo caafimaad qurux bashbash barwaaqo shalay waa la soomanaa maantana waa la faraxsan yahay isbeddelkaasi maxaad u malaynaysaa shalayna la soomanaa ee ay dadku aanay waxba cunayn maantana ay u dabaaldegayaan sax sax taasi waa mid mid ilaahay nimco ilaahay si gaara inoo siiyey dee ilaahay baa qiimayn kara faraqa u dhexeeya shalay aan soomanayn iyo maanta farxadda ciiddeedan dee iminka bishaasoo dhan me- maynu arag dee cadceedda soo jeedo wax la cuno maanta ilaahay baa awood inoo siiyey iyada oo cadceedda soo jeedo dadkii wada dhan yihiin in wax la wada cuno waa farxadda ilaahay qiimaha waxay ka mid tahay farxooyinka ilaahay iyo nimcooyinka ilaahayna siiyo
xaashim sheekh cumar good v o a boorama jaamco maanta waa waa waa ciidulfidrigii waa la ciideysanayaa caruurtii inkastoo hadda la qada doontay oo xaafadaha lagu laabtay maantaoo kale idaacadaha iyo markaad dhegeysanayso heesta ugu horreysoo kugu soo dhacdo maxay ahaan jirto ama dhegaada kusoo dhacayso maalmaha ciidda Een, waxaan jeclahay inay tahay heesta ugu caansanayd heesaha ciidda ee, ilaa carruurnimadeedina aan maqli jiray Mhm.
ee alla maanta ayaanta iyo maxamed saleebaan tubaac iyo ciidda wanaagsan
alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale
ahaantaye maanta si wanaagsan u ciida way ahaantaye maanta si wanaagsan u ciida
caalankeenna iftiimay xidigtaa ku astaysan caalankeenna iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahiina siiyey isagaa ku abaale ilaahiina siiyey isagaa ku abaale
way ahaantaye maanta si wanaagsan u ciida way ahaantaye maanta si wanaagsan u ciida
arday joogta iskuulka odayaal talinaaya arday joogta iskuulka odayaal talinaaya ilaahiina siiyey isababaale ilaahiina siiyey isagaa ku abaale
way ahaantaye maanta si wanaagsan u ciida way ahaantaye maanta si wanaagsan u ciida
hadbakii arrinkeena ka kale aqbalaya hadbakii arrinkeena ka kale aqbalaya ilaahiyena siiyey isagaa kuwabaale ilaahiyena siiyey isagaa kuwabaale
way ahaataye maanta si wanaagsan u ciid Ah, way ahaatee maanta dhegaystayaal si fiican si fiican oo wanaagsan u ciida haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inoo haya
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha koobka qaramada ee qaaradaha ayaa si xiise leh uga soconaya waddanka ruushka waxaana haatan kooxuhu usoo gudbayaan ciyaaraha semifinalka oo habeenkii xalay ahaa kulamo adag oo ay mexico iyo ruushka new zealand iyo bortuqiisku ay yeesheen waxaa guulo gaaray mexico oo ka badisay xulka qaranka ee ruushka labiyo hal ayaana guusha ku raacday oo ciyaartaasi waxaa qaybtii hore lagu kala nastay hal iyo hal oo ciyaaryahanada samadof iyo nester ay ruushka iyo mexico u kala dhaliyeen hase ahaatee qaybtii labaad ee ciyaarta markii laisugu soo laabtay lozano ciyaaryahanka la yidhaahdo ayaa goolka guusha xulka qaranka ee mexico ugu geeraaray ha yeeshee daqiiqadii lixdan iyo sideedaad ayaa calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahan yuri zhirakof oo ah rugcaddaa muddo badan xulka qaranka ee ruushka u dheelayay oo sidaasina mexico ayaa guusha ku heshay ciyaaraha semifinalka ee koobkaasina usoo gudubtay kulanka kale ee xiisaha lahaa waxa uu dhex marayay wadamada bortuqiiska iyo new zealand xulka qaranka ee bortuqiiska ayaa afar iyo eber ku dharbaaxay new zealand ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa rigoore ku dahfuray goolasha qaybtii hore ee ciyaarta waxaa u labeeyey bernardo silva wiilka ay dhowaan la soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo qaybtii hore ee ciyaarta labiyo eber ka dhigay ha yeeshee markii laisku soo noqday daqiiqadii siddeetanaad andre silva ayaa u saddexeeyey sagaashankiina ciyaaryahan nani ayaa kusoo qatimay goolashii afarta ahaa ee xulka qaranka ee bortuqiisku ay ku badiyeen gruubka e
maxamuud mascade iyo xubintii isboortiga inta aanu kaga nimaadno haatanna waxaad kusoo dhowaataan heestan aanu ugu talagalnay munaasabadda ciidda
idaya faraxeeda cafka saamaxaadeeda canaya nabadeeda cadilkeen inagu siimay caafimaadsan nagula
ciid wanaagsan dhegaystayaal heesta macaan ee ciida ciida ayaanu idinku macsalaamaynaynaa jacfarow
Eh, jaamacow kolley maanta idaacadaha iyagu waxay u badnaan doonaan eh, barnaamijyo aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda barakaysan kolley waxaan jeclaa in eh, halkan aad ka salaamto eh, asxaabtaada iyo qaraabadaada anigana sidoo kale laakiin eh, waxaan isku soo laaban doonaa idaacadaha xiga codkaasi ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddayadii dhallinyarada maanta ee barnaamijka iyagii duhurnimo intaynu galabta kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo qiimaanaan raace